cabdisaaq shiine aad baad u mahadsan tahay qaraxa wuxuu habeenkii xalayta uu ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaana la sheegay in kooxo hubeysan ay qaraxaasi bambaanada ku weereen dowladda hoose iyadoo ilaa iyo iminka aysan jirin in faahfaahin rasmi ay ka bixiyeen mas-uuliyiinta maamulka dowladda ee ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari iyagoo bixinaya khasaaraha uu gudbay qaraxaasi balse markuu qaraxa dhacay kadib xiriiro kala duwan oo aan la sameynay magaalada boosaaso waxaana loo xaqiijiyey in ciidamada amniga ee badaasi ay bilaabeen howlgalo baaritaana ah oo ay ku ogaanayaan kooxihii ka dambeeyey iyo halka laga soo qaaday weerarkaasi balse saaka xaaladdu waxay tahay mid aada u degan oo adeegyadii iyo howlihii dowladda si caadi bay u socdaan mana jirto wax cabsi ah oo dadka ka agdhow hareeraha xarunta maamulka dowladda hoose ee magaalada boosaaso ay qabaan waaya cumar dhinaca kale cabdiweligaas madaxweynaha puntland waxaa la sheegaya inuu maanta gaari rabo magaalada kismaayo warkaa maxaa ka jira
waad maasan tahay xubno wariyaal oo ka mid ah kuwa madaxweynaha doonaya in ay ay kusii sagootiyaan garoonka diyaaradaha magaalada garowe islamarkaan uu kaga warbixin doono safarkiisa saaka uga baxayo magaalada kismaayo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ah ee jubba ayaa waxaan iminka ku sugannahay garoonka diyaaradaha waxaana madaxweynaha wehelinaya xubno ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka puntland madaxweynaha waxa uu gaari doonaa magaaladaasi dhowr maalmood ayuu ku maqnaan doonaa magaalada kismaayo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxay noqonaysaa markii ugu horreysay madaxweyne soo mara puntland uu socdaal ku gaara magaaladaasi wuxuuna ka qayb geli doonaa shir ka dhici doona magaalada kismaayo balse muhiimadda ugu weyn ee puntland shirkaasi ay ka leedahay waxa weeyaan in maamulka jubba ee madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ay ka wada hadlaan arrimaha xiriirka labada dhinac ee puntland iyo maamulka jubba dhowra oo ku saabsan dhanka wada shaqaynta oo ay leeyihiin puntland iyo maamulka jubba